أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta si buuxda ula wareegay deegaano istaraatiiji ah oo dhaca bariga wilaayada hiiraan in ka badan labaatan askari oo sahyuuniyadda yuhuudda ah ayaa lagu dilay weerar muqaawamada muslimiinta filistiin ay ka fuliyeen magaalada khaza shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe dowladda saliibiyadda yugandha ayaa xaqiijisay in ay dhinteen inta badan shaqaalihii la socday diyaarad ku burburtay garoonka diyaaradaha ee muqdisho kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey odayaasha iyo waxgaradka beesha maxamuud hiraab garwadeenna ay ka ahayd wilaayada islaamiga galgaduud ayaa ku soo gebagaboobay degmada ceelbuur wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda mid ka mid a madaarista ka furan deegaanada hoostaga magaalada baydhaba ee wilaayadaasi maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa kulan wadatashi ah la yeeshay waxgaradka mid ka mid a beelaha dega gobolka hiiraan dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta si buuxda ula wareegay deegaano istaraatiiji ah oo dhaca bariga wilaayada hiiraan sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan maalmihii ugu dambeeyey maleeshiyaadka murtadiinta waxaa ku dhacay kala firxad iyo kala haad kadib markii ay cabsi iyo argagax ka qaadeen ciidamada mujaahidiinta oo muddooyinkii dambe sii xoojiyey howlgallada ay ku ugaarsanayaan maleeshiyaadka riddada waxay murtadiintu bilaabeen inay isaga cararaan deegaano ay ku sugnaayeen iyadoo aysan jirin wax dagaal ah oo dhex mara iyaga iyo mujaahidiinta wararka naga soo gaaraya deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan ayaa sheegaya in barqanimadii maanta maleeshiyaadka murtadiintu ay isaga carareen deegaanada kale ah gumare iyo xagare oo hoostaga degmada moqokori ee wilaayada hiiraan arrintan ayaa timid kadib markii murtadiintu ay soo wajahday cabsi ku aadan in weeraro ay kala kulmaan ciidamada mujaahidiinta waxyar kadibna waxaa deegaanadaasi si buuxda oo la wareegay ciidamada mujaahidiinta iyagoona ka taagay raayada towxiidka deegaanka gumare wuxuu qiyaastii sagaal kilomitir u jiraa degmada moqokori halka deegaanka xagarana uu isagana laba-iyo toban kilomitir u jira isla degmada moqokori dhanka kale maktabka warfaafinta ayaa baahiyey sawirada ciidamada mujaahidiinta oo gudaha u galaya deegaanadaas islamarkaana raayada towxiidka ka taagaya goobihii murtadiintu ay ku sugnaayeen waxaa sawiradan lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo ku roondeynaya deegaanada ay murtadiintu isaga carareen banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen hoyga taliyaha canshuurta ee maamulka riddada ee deegaanka garas baalley wuu ka degan yahay xaafadda xoosh ee degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho gaariga guddoomiyaha oo xilligii qaraxa guriga dhex yaalla ayaa gubtay gurigiina burbur xooggan ayaa soo gaaray balse murtadka madaxa canshuuraadka ee deegaanka garas baalley si dirqi ah yuu kaga badbaaday qaraxan la doonaya in lagu dilo wuxuu qaraxan ka mid noqonayaa weerarada lagu ugaarsanaya saraakiisha iyo madaxda murtadiinta ee ka dhacaya gudaha caasimadda ah ee muqdisho mahadsanid abuu xasaan in ka badan labaatan askari oo sahyuuniyadda yuhuudda ayaa lagu dilay weerar muqaawamada muslimiinta filistiin ay ka fuliyeen magaalada khaza sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa marinka khaza ku wajahaya dhiigbax daran iyadoo oo dagaaladii ugu dambeeyey ay noqdeen kuwo khasaare baaxadle lagu gaarsiiyey cadowga sida ay shaacisay warbaahinta gudaha ee gumaystaha labaatan askari oo yuhuudi ah ayaa dhintay toddobaadkan gudihiis iyadoo ay jiraan tiro intaa ka badan oo dhaawacyo culus qaba waana tiradii ugu badnayd ee dhimasho ee ciidanka sahayanada ka soo gaarta gudaha khaza tan iyo markii uu ballowday dagaalka waxaa intaa dheer in mid ka mid ah askarta gumaystaha gaar ahaan unuga gaarka ah ee igos uu ku dhintay toogasho qorshaysan oo ka dhacday gudaha marinka khaza taasoo loo arko mid niijab iyo cabsida kusii kordhinaysa saraakiisha iyo ciidamada kale ee howlgalka ku jira sidoo kale afar askari oo kale ayaa si daran ugu dhaawacmay kadib markii miino lagula beegsaday taangii ay ku wateen gudaha marinka khaza iyada oo la sheegayo in dhaawacyadooda ay noqon karaan kuwo ay u dhintaan sida ay wararku tibaaxayaan khasaaraha isa soo taraya ee kayaanka yuhuudda ka soo gaaraya dagaalka khaza ayaa dhalinaya cadaadis xoogan oo lagu saarayo xukuumadda netanyahu mucaaradka siyaasadeed iyo qeybaha bulshada qaar ayaa maamulkan ku eedeeyey inuu dagaalka sii wado iyadoo aanay jirin qorshe cad oo ku wajahan sidii loo maareyn lahaa xaaladda khaza qaar ka mid ah falanqeeyaasha siyaasadda yuhuudda ayaa ku baaqaya in la joojiyo dagaalka lana raadiyo xal diblomaasiyadeed iyaga oo tilmaamay in khasaaraha sii kordhaya uu dhaawacayo niyadda iyo sumcadda xukuumadda netanyahu mahadsanid cali yare shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ugu yaraan afar qof ayaa geeriyootay halka ku dhowaad toban kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu rogmaday gaari noociisu yahay layla calaawi kaasi oo rakaab ka soo qaaday magaalada muqdisho kuna sii jeeday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyadoona shilkan uu si gaara kaga dhacay duleedka degmada warshiikh ee wilaayada shabeellada dhexe dadka dhintay saddex ka mid a waxay ahaayeen rag halka qofka kalena ay ahayd dumar sida ay noo sheegeen ehelada dadka dhintay waxaana ka mid ahaa nin oday ah oo sanadkan soo gutay fariidada xajka balse isagoo aan dib ugu soo laaban magaaladiisa galhareeri ay qadarta rabbi haleeshay wuxuuna ku dhintay shilkii shalay dhacay naqiib cabdinuur oo ka mid ah waxgaradka degmada galhareeri ayaa idaacadda islaamiga al andalus uga waramay khasaaraha ka dhashay shilkan isagoona tacsi u diray ehelada dadka dhintay kuwa dhaawacmayna ugu duceeyey caafimaad qab inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan leenahay gaarigaas masiibaa ku dhacday xamarow ka soo baxay galguduuda u soo socday khaasatan degmada galaareeri amar ilaahay baa ku dhacay waa gaddoomay dad ilaahay ugu tala galay inay dhintaan oo wakhtigoodii dhammaadayna waa ku dhinteen in kalena way dhaawacantay afar qofood oo midu dumar tahay baa ku dhimatay saddexna rag ay tahay dhallinyara ilaa saddex ama afar kalena waa dhaawac sidii naloo sheegay wixii dhammayna xamraa lagu celiyey musiibadaas waa musiibo weyn alla xaggiiyay ka timiday qof loo eebsaa ma jirto gaari kale kuma dhicin waa maqaadir ilaahay waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay ummaddaas ha u naxariisto ehelkeedii ay ka tageenna samir ibaan allah ka siiyaan leenahay dowladda saliibiyadda yugandha ayaa xaqiijisay in ay dhinteen inta badan shaqaalihii la socday diyaarad ku burburtay garoonka diyaaradaha ee muqdisho sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo bixaysa shil diyaaradeed oo shilay ka dhacay meel ku dhow xayndaabka xerada xalane ee magaalada muqdisho halkaasoo ay gacanta ku hayaan ciidamada silibiyiinta afrikaanta ah war ka soo baxay dowladda kaafirada yuganda oo ka mid ah dowladaha ay ciidamadooda duulaanka siliibiga ku joogaan soomaaliya ayaa lagu faahfaahiyey diyaarad helikobtar ah oo shilay kaga burburtay nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda difaaca xukuumadda kambaala ayay ku sheegtay in diyaarad helikobtar ah oo uu nooceedu yahay mi labaatan iyo afar islamarkaana ay lahaayeen ciidankeeda duulaanka ku jooga soomaaliya ay shalay saacaddu markii ahayd toddobadii iyo barkii subaxnimo ku burburtay meel laba boqol oo mitir u jirta garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho diyaaradda burburtay ayay dowladda yuganda ku tilmaantay in xilligii shilka ay gelaysay ay ku guda jirtay howlaheeda la xiriira duulaanka ay ka wadaan soomaaliya diyaaradda waxaa saarnaa siddeed ruux lix ka mid ah ay ahaayeen shaqaalihii diyaaradda waxaana burburkeeda sababay hub ku dhex jiray oo qarxay taasoo keentay in waxyeelo xogan ay soo gaarto dhismaashii u dhowaa halka ay ku dhacday diyaaradda islamarkaana ay dhaawacmeen saddex ruux oo rayid ah ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay dowladda yuganda ee looga hadlay burburka diyaaradda sidoo kale warka ka soo baxay xukuumadda kambaala ayaa lagu xaqiijiyey in shan ka mid ah salibiyiintii diyaaraddaasi la socday ay dhinteen islamarkaana si xun ay u dhaawacmeen saddex kale kuwaasoo jirkooda uu gubtay waxaana dhaawacooda lagu sheegay mid halis ah warka ayaa intaasi ku daraya in salibiyiinta bakhtiday meydkooda oo gubtay laga soo saaray burburka diyaaradda muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dab xoogan oo ka kacay qaybo ka mid ah garoonka diyaaradaha muqdisho ciidamada silibiyiinta uganda ayaa asbuucii lasoo dhaafay shacab muslimiin ah ku gubay deegaanka sabiid ee gobolka shabeellada hoose bishii lasoo dhaafay ay ahayd markii isbahaysiga ayusum diyaaradda nooca qumaatiga u kacda ah looga soo riday deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe sidoo kale sanadkii labada kun afar labaatankii ayay dowladda uganda diyaaradda uga burburtay deegaanka carbiska ee duleedka muqdisho mahadsanid abuushiiba kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey odayaasha iyo waxgaradka beesha maxamuud hiraab garwadeenna ay ka ahayd wilaayada islaamiga galgaduud ayaa kusoo gebagaboobay degmada ceelbuur walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya kulankan oo ahaa mid ballaaran oo wadatashi ah ayaa dhex maray odayaasha iyo waxgaradka beesha maxamuud hiraaba oo ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada galgaduud islamarkaana ay garwadeen ka ahayd wilaayada muddo saddex maalin ah ayuu kulankan u socday beesha maxamuud hiraaba waxayna uga tashanaysay aayaheeda iyadoo lagu xalinayay madmadoowyadii dhex yiilay beesha waxaana ugu dambayn laga soo saaray kulankaasi bayaan ay si wadajir ah ugu heshiiyeen odayaasha iyo waxgaradka maxamuud hiraaba islamarkaana daris wanaag loogu baaqay beelaha deriska ahaa munaasabad heerkeedu saraysay oo lagu soo gabagabeynayo kulanka ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud waxaana ugu horeyn ka hadlay ugaaska beesha maxamuud hiraaba ugaas ciise ugaas maxamed caraba waxaan soo dhaweyhaa shirka beesha maxamuud hiraab ee hogaamiyeyda walaayada gobolka galgaduud shirkaas oo ujeedkiisu ahay midnimo iyo maaragtaa sida hadda looga hadlay iskarabtaagga shareecada daris wanaagga sidaas ayaan maaragtaa ujeedkiisu ahaa wax ka bedelan ma uusan ahayn intaas kadib waxaan leeyahay sida hadda arrinkaas u dhacay oo ay u gaareen beesha reer maxamuud hiraab go-aankaas aniga waa aan ayiday waxba aanan ka gaaray waana aan raacsana dadkii qorayaana ka mid ahaa intaas kadib waxaa madasha hadallo kala duwan ka jeediyey qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha beesha maxamuud hiraaba ee ku sixinaa bayaanka kulanka ka soo baxay alxamdulillah ilaha mahadle loo soo gabagabeeyey kulankii wada tashiga ahay oo beesha reer maxamuud hiraab ay ku midoobeen awalba mid waa ahaayeen laakiin turxaanbixin ahaa waxaan ku midaysannahay iskarabtaagga shareecada islaamka ku dhaqankeeda difaaceeda iyo maalku bixinteeda intaba walaalaha deriskana waxaan ugu baaqaynaa sidaasi si lamid ayagana annaguna waxaan go-aansanay dadka muslimiinta inaan isgarab taagno ilaahay kitaabkiisa isu garab taagno haddaan heer maxamuud nahay odayaal iyo haddaan dhallinyaro nahay iyo haddaan rag dhexan nahay go-aankaas heer maxamuud kaasaan ku tawfiiqnay allah noo aqbalo warkaas aniga magaceeya marowheliyo culus waa la yidhaah saasaan aqbalnay oon qorannay warqaddaas ku qorannay dadka ee safka cadowga ku jiro beeshaan u dhashay reer maxamuud hiraabna inay camalka soo haleelaan camalka inay soo haleelaan kana soo baxaan safka cadowga waxaan ku soo gaabinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa guulaha uuna siiyey oo aad u fara badan oo isdabajoogga ilaahayaan uga mahadihaynaa allaahuma zid baan leenahay waa ilaahayna waa noo siyaadinayaa ilaahayna ha noo siyaadiyaan leenahay ummadda marka soomaaliyeed kitaabkeeda ha qabsato weliyashooda mujaahidiinta garab ha siido ugu dambayntii waxaa munaasabadda iyo kulankaba soo xereey waaliga wilaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida isagoo sheegay inay ayiidsan yihiin bayaanka kulanka ka soo baxay si guud ahaan walaayada waxay soo dhoweynaysaa qodobadii iyo go-aanadii shirkan ka soo baxay oo bayaankeeda la akriyey insha allahu tacaala qaybaha badan ay lahayd ayaa soo dhaweynaysaa odayaashana waxay ka garab taagan tahay shaqadooda oo maaragtay mas-uuliyadeed oo ummadda ay u hayaan dadkooda ay u hayaan hadday ay tahay dadka khaldamay oo dhallinyarada la khalday oo been loo sheegay inay maaragtay codowgaasi ay ka soo saaraan ay badbaadiyaan waa idinka garab taagannahay haddii alla yidhaahdo subxaana watacaala insha allahu tacaala kulankii waa noo xiran yahay wixii aan ku ballannay insha allahu tacaala noo ballana ma ahan markii ugu horreysay oo kulan caynkan oo kale ah uu dhex maro odayaasha iyo waxgaradka beesha maxamuud hiraaba wuxuuna kulankan qayb ka noqonayaa kulama dhex mara qabaa'ilka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada islamarkaana ay agaasinkiisu leedahay wilaayada galgaduuda mahadsanid marwan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan deegaanka mooragaabey oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waxaa muddo ku dhowaad konton sano ah dhibaato fara badan ku hayay biyo burqanayo kuwaasoo ku fatahay qiyaastii dhul dhan boqol mitir waxayna mararka qaar biyaha gaarayeen inay ku fatahaan magaalada saameynna ay ku yeeshaan deegaanka mooragaabey iyo deegaanada ku dhow allaah fadligii juhdi iyo dadaal ay bixisay wilaayada islaamiga ee bakool oo bacdalaahi kaashanaysa odayaasha deegaanka ayaa ugu dambeyn lagu guulaystay in arrintan la xalliyo waxaana meesha isha burqanaysay ah laga sameeyey ceel hoos loo qoday korna loo dhisay wuxuuna ceel ka noqday mid ay ka faa'iidaystaan dadka deegaanka waxay arrintan noqotay xal midho dhal ah oo laga gaaray biyihii muddada ku dhowaadka kontonka sano dhibaatada ku hayay dadka deegaanka munaasabad dhowaan ka dhacday deegaanka mowragaabey ayaa lagu soo gebagabeeyey dhismaha ceelkan waxaana munaasabada goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool suldaanka guud ee beesha hadame iyo qaar ka mida odayaasha deegaanka waxgaradka deegaanka oo munaasabada ka hadlay ayaa ka sheekeeyey muddadii ay bilowdeen biyahan iyo marxaladihii lasoo maray iyagoona mahad alle kadib u mahadceliyey wilaayada islaamiga ee bakool maamulka ma alwalaaye ansarayta yaanka mahanagaana iyo ilaahay dartiis yaanka mahanagaana taas nololo nolol unamadimareedii andhabqabniyaa naninsuubii biyoon dhabshoon maliha bilaawday afartan iyo afar sana dhowr dhatilukroog biyoodkii aan kakoofarayaan un yaha bilaawdi biyo marna guraayen dada dhaafayen marna hooba hili roobeedaad manaqata aragday ee ee adowsho iyoonay biyoon habatacaayen madisaas heete ummad badanaa iska deeshi ani walku qobatoo aragday walku qobatoo ilaa marshi aabiyo hallan hela mad badan iska day warka guulaysid waay siweel waleeray siweel waleeray guulalan waay ilaahay mahadle mahadle lamaad harakadaasu leh dadki walaahan qalgaali malaag leh aragday mas-uul leh amiirin leh yaa ka maxsan warta biyo dhabyuan yahayen dad ii duunya ban yahayen hili roobareedkoo bideer iyaalka ba qaadayn biyo iyaalka baa anti qaadan awlaadaha ku ilaaliya yaa leerahay ilaahay mahad ilaahay mahadaas leh kusoka maamulka iyo wali mahadaaslaha malaaga ilaahay wiinaa abaal ilaahay gude suldaanka guud ee beesha hadame suldaan bunow oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanka mooragaabey
runtii howlataan waliba howl eedi eed deegaanka muhiimanka ahayti se odayaalka buku dhawaajyaayeen afartan iyo dhowr sana iyo biyoogan dhabaatyo teegnayti hata ilaahay subxaana wa tacaala may dadka guuleeyey ini biyoogini lihira ini eel biyoojay nadiif eegna la hela yo ilaahay subxaana wa tacaala dadka guuleey may buwaaha taas niim ilaahay dasiiyu reer moorgaabey may buwaaha runtii tan nicmi ilaahay nicmada ilaahay dasii hoobiliinka shukrii nelaka kufri dhabalakulkulame maana nicmadan niimi ilaahay subxaana wa tacaala dasiiyu reer moorgaabe haddiiun enin niimadan inuuna ka shukrin aanan igu baahanyi ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan isagoona faahfaahin ka bixiya saameynta biyahan ay deegaanka ku yeesheen iyo ugu dambeyntii xalka laga gaaray meelahadun hadda roogna may waxaa deegaanka moorgaabey oo ka tirsan degmada xudur hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ka imtixaami biyo oo dhulkaha ku burqudaw oo haddaan raga haytaan dhulku sun wiin taqriiban boqol mitir square aan ka yarayna iyo marka biyiga fadhaadan ceelashii biyo lagu caba jarin haan ahaayeen oo ilaa li'aala geedo ay u wiinaayeen waa tan hadda marka geedahaas weyn may waxaan berdigiiu injegi biyogasa ka fadhaadi muddo hadda hal sin hadda ka hore yaa wilaayad intayn dhanaan koyti odayaalka waxgaradka deegaanka iyo suldaanka beella yaa isla soconi koley inta koyni may waxaan qaabkii iyo dhibaatada deegaanka ku jarta yaa isku wareysadaani ilaahay baan kama hadsana koley uun may hasla dhadhawaynay bal in xal la raadiyo halkii usugahayaa lakamoqnaay marka markii odayaalkii iyo warlafa falanqeeyay saalo waala may hal ala aray mahanin bahay ilaahayna waafajiya ilaahay baan kamaadsana awoodan i kartadagna ma kala koynaa hornimo may la rahay meelun biyoha ku burqud haayaan ila ah ilaas eel halka waalo marka le insha allahu tacaala ra'yigaasa la qaadadi kan isan hadda arag haytaan sidiya la waali ilaahay baan kama hadsana ceel iyo gobolkii laku suubii tan hadda laku dhaansada hayo iyaalkii iyo awlaadi iyo balaantii kulli ka dhaansada ku dhaansada hayaan jazaakum allahu khayran marka barnaamijka usugahay waa may ka halnayheen wanaaga islaamka yaa ka halnay wilaayada islaamiga ee bakool ayaa waddo dadaalla ay wax ugu qabanaysa bulshada ay mas-uuliyadda u hayso waxayna wilaayada muddooyinkii ugu dambeysay waday waxqabad kala duwan oo ay qayb ka ahaayeen waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha bulshada taasoo durbadiiba laga dareemaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abuuxasaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda mid ka mid a madaarista ka furan deegaanada hoostaga magaalada baydhaba ee wilaayadaasi walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya hanaqaadka waxbarasho ee ka hirgelay wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka ayaa door weyn ka qaatay horumarka iyo barwaaqada ay ku naaloonayso bulshadeenna taasoo allaha fadligii soo saartay jiil ku barbaaray kitaabka iyo sunnaha islamarkaana leh han iyo hiigsi dheer si uu ummadda muslimka ugu soo celiyo sharafkeedii iyo madjigii ay ku naaloon jirtay wakhti ay ahayd mid ka talisa bari ilaa galbeed maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo u xilsaaran mas-uuliyaddaasi ayaa juhdi iyo dadaal badan geliyey sidii uu u soo saari lahaa jiil haya dubta toosan keliyana ay mas-uuliyaddiisa ahayn waxbarista ee sidoo kale u dhabar adeegay tarbiyeenta ubadka soo koraya ololahaasi ayaa gaaray mii iyo magaalo isaga oo dhex jibaaxay caqabado badan tuulooyinka foofogna ka hirgeliyey goobo waxbarasho oo taya sare leh waxaan tartan oo musaabaqo u qaban doonaa ardada dhigata madrasatulxikma halkan oo ah deegaanka madiinatul khayr ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay dhowaan ku gaaray socdaal shaqo halkaas oo ay ka socoto olole waxbarasho maadaama deegaanku uu hoostago magaalada baydhabo laga maarmaanna ay tahay in jiilka ummadda laga badbaadiyo afkaarta sumaysan iyo waxbarashada qariban ee laga soo minguuriye cadowga mas-uuliyiinta maktabkan ayaa si qoto dheer u kormeeray kooxaha waxbarashada iyaga oo warbixino ka dhegaystay macallimiinta loo xilsaaray mid ka mid a goobahaas waxbarasho oo ah madarasada hoose dhexe ee alxigma oo ay wax ku bartaan boqolaal arday lama qofa shal darsada marka baktinasiib su-aalo majmuucadinka horeyto su-aalo ka bilaabo doona silan erna yacni majmuucada salka bilaab iyo tasalka bilaab marka lama qofa shal darsadaa waxay ahayd duhur aan goobjoog u ahayn dadaal waxbarasho oo ka muuqday ardayda madarasadan waxaana loo qabtay tartan dhexdooda ah oo ay ku soo bandhigeen heerkooda waxbarasho may su-aalo koowaad nasiiban weelatay majmuucatu abuubakar sidiiq oo ah majmuucada kuriita su-aalanka horeyd may nagda doonto waa maadatu tawxiid limaada khalaqa allaahu alinsaana waljinna may barajeeyay insan fahanteen jawaabtiya sheena doontaan تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة
anuu magacay farxaan mustafa maxamed ku tirsanay majmuucada abubakar sidiiq la tartamo majmuucatu asmaa binta abibakar madrasata alxikma madiinat alkhayr jawaabta su-aaliya hadeena siday mabwa an yacbuduuhu walaa yushrikuu bishaya والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سؤال اللي ويدي مجموعة أبو بكر الصديق وآه مجموعة قريتة ما يبقى هايتي ما لماذا خلق الله الإنسان والجن ما يبقى جوابنا سي صحي ما ينا lama buunda su-aalo lamaad waa isla maadada tawxiidka mayna iskula majmuucatu asmaa binta abibakar ayo dhagaayin safayla furaahe maada yactaqidu ahlu jaahiliyati fi aalihatihi تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة محبة ودعوة للخير اسمي نفيسة كعب إبراهيم أنا ترتم مجموعة أسماء بنت أبي بكر وترتم مجموعة أب- أبي بكر الصديق أو كدرسنا دقمدة كنول في مدينة الخير جابت دنس كدان أن آلهتهم تتساءل عند الله su-aashii la weydiiyey majmuucatu asmaa binta abi bakar oo ahayd su-aal tawxiid ah may baan ka jawaabanaa si sax ah mayna helanaa laba boonda allahu akbar allahu akbar waayahay su-aalo kale mee iskule majmuucatu abubakar sadiiq may baan dhiyaasa sitan maa asaasu diin haye تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير بسم الله اسمي فرحان مصطفى محمد كترسنا مجموعة أبي بكر لترت معي مجموعة أسماء بنت أبي بكر سؤال جوابتها هذه نسدي الإيمان بالله عز وجل may baan ku jawaabanaa si khalad ahayn
gebagabadii guddiga kormeerka ee ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay ayaa dardaarana u jeediyey ardayda madarasada isaga oo goobta ku soo bandhigay natiijada tartankii loo qabtay ee lagu qiimeynayay aqoontooda جزاكم الله خير maanta waxaa waaye waan soo booqanay musaabaqo yaraan galnay hadafkan wuxuu ahaa in la ogaado qof kasta iyo mustabihiisa iyo dadaalka la bixinayo iyo juhdiga insha allahu tacaala waxaa lagu tartamay juqraafi culuum xisaab maadooyin kala duwan insha allahu tacaala waa mahadsantihiin idink idinkana waa mahadsantihiin marka waxaan rabnaa inaan gabdhaha najaa'iso siino wiilashana najaa'iso siino الله أكبر waxaa soo socda musaabaqo ballaaran oo qabsan doona insha allahu tacaala oo aad iyo aad u weyn oo laamig la isgeyni doono jais fiican lagu qaadan doono wilaayada islaamigaha ee baay ayaa iyada oo kaashanaysa makaatiibta tarbiyada iyo dacwada doorweyn ka qaadatay sidii ummadda looga dhex saari lahaa jahliga una noqon lahayd bulshadu kuwa dugaalsada nuurka cilmiga taasoo ay ku gaari karaan guul aakhiro iyo mid adduunyo dadaalkaas oo allaha fadligii in badan midho dhalay welina hiigsanaya hadaf fog hayaankiisana uu ku soo biyo shuban doono ummad waxbaratay asaageedana waxbarta mahadsanid abwayman ugu dambayntiina maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa kulan wadatashi ah la yeeshay waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega gobolka hiiraan sida warbixinta warkan uu ku siyaanbaqaadayo walaalkeen casaam carafaad kulankan oo ahaa mid wadatashi waxa uu maamulka islaamiga ee degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan la qaatay waxgaradka jifada ilaabo oo ka tirsan beesha baadicadde waxa uu kulankan ka dhacay deegaanka dabayoodle oo ah deegaan hoostaga degmada boqa qable kulankan ayaa laisku xog widaarsanayay amniga deegaanka waxbarashada iyo baahiyaha ka jira deegaanka waxauna maamulka islaamiga ee degmada boqa qable uu waxgaradka deegaanka ku wareejiyey lacago loogu talagalay in lagu dayactiri ceelka biyaha ee deegaanka qaar ka mid a waxgaradka bulshada deegaanka dabayoodle oo goobta kulanka ka hadlay ayaa ka mahadceliyey maamulka islaamiga ee degmada boqa qable booqoshada ay ugu yimaadeen deegaanka iyo gurmadka lacageed ay ku wareejiyeen waxaan ku hadlaa cod maxay ahaaday dabayoodlo odayaasha oday ka mid aan ahay dabayoodle Ee, waxaana soo booqday walaayada buqa qablo walaayo waxay noo keentay waxa aad maxay ahaaday u ballaaran xagga maxay ahaaday waxbarashada Ee, waxaa nagala weydiiyey siaan ku nahay waxaan ka jawaabnay inaan u baahannahay laajli eh, maslaxa mar kastaba inaan din u baahannahay dabadeed duruufaha xagga ceelka xaggiisa walaayada wax bay nagala qabatay Eh, duruufaheeda wax badanay ba- wax badanay baa yiileen Eh, waxqabadkeeda annagana aan maxay ahaaday dhex soconnay waa kuma haysatahay walaayada maanta naga soo saaciday xagga maxay ahaaday eh, aan annaga tabartiina haysay naga kaalmaysay dad deegaankan oo muddo badan ay ka qasneeday waxayna ugu dhawaato ugu jireen biilaan oo iska hadlaaba ciilkii ay ku noolaayeen ay biyaha ka dhaansanayeen walaayada maanta waxaa inoogu timid gurmud degdeg ah si ay wax ugu qabato in ay ummadaas baahan ay u socdi siiso oo dhibaataysan ama cagoolaha ahaada ama waxaa lahaadee ay biyo siiso ilaaha mahad iskale waa gurmatay waa noo timiday waxbay ka qabatay waa noo samaysay ummaddii saacadan laga bilaabo in ay biyaha lagu harqayo saasay ugu talagashay waana mahadsan yihiin Ee, walaayada wax badan ay ku dhex jirtay annagana dad wilaahi ku roon yahay mar kastaba walaayada war waxaan noola qabtaan lahayn oo codsanaynay alxamdulilah rabbilcaalamiin walaayada aad iyo aad waxbay mar hore iyo mar damba noo qabatay beriga kelixa ma aha ugu dambeyn hadda ceelka dabayoodlo aan beriga ku sugannahay ilaahay uu nagu kulmiyey waxaan rajaynaynaa inuu ceelka maanta wixii ka dambeeya uu noo kaca wixii naga dhinnaay oo ceelka ugu fadhiyeyni kaalmo ayay ka qaadatay go- walaa islaamka walaayada waxaa lagu soo kordhisay waxbarasho ma leeyahay tuulada xaaladda laga nool yahay ka warrama ee dadka dhirta jara qarniga siiya intii oo dhan waa ka warrame dhirta ninka jaraayo gacanbiraan ku qablaynahay ninkii lagu helo hadhow dabalin dabageli kara ama ka ergey kara ma jirto midda waxbarashada eh, waxbaan ka qablayn waxaan leeyahay walaayadii degmada ee, buqca qablo iyo beesha baadacadda beel laf ka mid ah ayaa waxay isugu timiday qariida dabayoodlo ayadoo oo ka wada hadlayso ama ka wada manaashaqoonayso culeysyada ceelka ka dhacay ama deegaanka ee, yacni dhirta xaalufinta ka dhacday maadaama ay yacni culeysyadaas ay yimideen waa laga wada hadlay wayna dhammaysteen wayna gabagabaysteen waxayna ku gabagabaysteen in culeysyadii ceelka ee ay yacni wixii dhinnaay walaayada ay la wareegtay ay ballan qaaday maantana xeragga laga jaray kuna wareejisay wixii ay haysay afhayeenka golaha nuqabada wilaayadda islaamiga hiiraan nabadaan cali maxamed cismaan cabo caaisha oo qayb ka ah wafdiga deegaanka dabayoodle booqday ayaa bogaadiyey kulanka dhex maray maamulka islaamiga ee degmada buqa qable iyo waxgaradka deegaanka waxaa ka dhacay runtii kulan ay kulmeen beesha baadicadde laf ka mid ahoo layidhaha beesha ilaabe iyo walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan faraca ee buqa qable insha allahu tacaalaa si fiican ayaa la isu afgartay walaayadu ayada ayaa maaragtay mas-uul ka ah dalka waa dowladda islaamka ee maanta ka talinaysa dalka inay dadka shacabka ama tuulooyinka ay ka warhayaanne waa shay muhiima oo waajib ku ah insha allahu tacaalaa qodobadan ka wada hadalnayne waa isu afgarannay sida ceelka biyaha oo la dayactiraayo ceel ummaddu ay u baahan tahay waayo waa ceel weyn oo riig ah waa sha- insha allahu tacaalaa walaayaduna aad iyo aad ayay u garab qabatay dadkaas maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ayaa kulamo joogta la qaata bulshada ku dhaqan degmada iyo deegaanada hoos yimaada kulankaas oo isku xog wareystaan maamulka iyo bulshada mahadsanid casaam guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu